maamulka degmada bardaale ee gobolka baay ayaa sheegay kooxda al-shabaab in dad shacaba ay kasoo barakiciyeen deegaano hoos yimaada degmada bardaale maalmihii lasoo dhaafay gudaha degmada bardaale ayaa lagu arkayay qoysas badan oo soo barakacay kuwaasi oo duruufo kala duwan laga dareemayo guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay maxamed isaaq caracas oo aan khadka telefoonka kula xidhiira ayaa ii sheegay ku dhowaad shan kun oo qoys inay kasoo barakaceen tuulooyin hoos yimaada degmada bardaale kadib markii kooxda al-shabaab ay ka diideen dadka soo barakacay in caruurtooda ay askariyeeyaan
maadaama haddii dadkan ay ka amar diideen nimankaas cadowga waxay soo socotaba hadda waxay go-aan ku gaareen ninkii cadowga ahaa inay dadkaas soo barakiciyaan oo toban iyo sideed tuula camal ay dadka kasoo barakiciyeen dadka isagaa wuxuu ku sugan yahay degmada bardaale maadaama naga amar diideen meeshaas wax ku ogtihiin raasaday dheheen dadkan degmaday soo gaareen dadka qaar abaabul bay galeen oo ina nimankan iska dhici go-aan ku gaareen marka waxay ku sugan yihiin degmada bardaale waxayna usoo carareen amni darro nimankaas cadowga ay ka amar diideen waad og tahay nimankan shabaabka dadka iyo deegaanada hadda ay maaragtay ay faraskursa ay joogaan waxay rabaan in ciyaalka yaryar ay askareeyaan ay markaas ka bacdi ay qarqarxin ka dhigaan ay dagaal geliyaan marka maadaama ciyaalkii loo diiday dhaqaale loo diiday waa dareemi kartaa marka nimankaas urur intaas laga amar diideen taasu kan dasdagaalsanaa oo macaalin tabadarsaday wuxuu sameynaya og tahay amarta waxay noqotay inay shacabkii ay soo barakiciyaan ay raashinkii iyo alaabkii iyo ay kasoo ceshadaan ay dhahaan meeshaad wax ku yihiin meesha wax ku yihiin dowladda wax ku yihiin dowladdana maaragtay baaqanada waan gaarsiinay insha allahu tacaala nimankan wax in laska dhiciyo filaagergishikaaaqoqoda in laska dhiciyo ma wax kale ku hareemada guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq caracas wuxuu sidoo kale caddeeyey in dadka soo barakacay ay yihiin kuwa hantidooda iyo guryahooda kasoo cararay xilli la gudagalayo bisha barakaysan ee ramadaan deegaanadaas waxaa kamid ah majiido baaniye foolfayle toosweyne iyo dhulkaas fadhiisi waa deegaan isku weerara oo ilaa magax bulxaawi dhulkaas oo dhan waxay dadaa kusugnaa waa toban iyo sideed tuulo waxaa kasii imada tuulo maaragtay meesha kale malaaqda tuuliyara meesha iyada wasaafasal ay soo baraysaa marka dad bay taargadgaraysanayaan intii ka amar diiday taargadgaraysan inta la jirta maskaxdaa laga gumaystay waa ciyaalkooda diibteen dhaqaalay diibaan marka intii ka amar diiday waxay taargadgaraysanayaan shacabkan dhibaataysan iyo bisha ramadaanna waxaa hadda soo gashayna in waxaan rabnaa haydaha samafalka ay si gooni usoo teeyaan dhanka kooxda al-shabaab ayaan ka hadlin inay mas-uul ka yihiin ama ay soo barakiciyeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada bardaale tuulooyinka laga soo barakacay waxay ka mid yihiin deegaanada ku wanaagsanaa wax soo saarka gaar ahaan qudaarta noocyadeeda kala duwan muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa jira khilaaf soo kala dhex galay kooxda al-shabaab iyo shacabka qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada bardaale waxayna dadka tuulooyinka bardaale hoos yimaada qaarkood ay diideen in caruurtooda la askariyeeyo ama ay ku biiraan kooxda al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo